ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa toddobiyo labaatanka bisha dulxija sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada qodobada maanto arbaca ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalada iyo duqaymaha jiida khaza oo galay maalinkii laba boqol koob iyo toddobaatanaad oo xidhiir ah in ka badan boqol iyo toban ruux oo ku dhintay isbuurasho ka dhacday xaflad diimeed ay gaale hinduus ah ku dhiganayeen waqooyiga dalka hindiya jenaraal muhiim u ahaa milatariga dowladda xabashida itoobiya kana qayb qaatay duulaanka soomaaliya oo ku biiray maleeshiyaadka mucaaradka ee faano dibadbaxyada ka dhanka ah dowladda kenya oo mar kale ruxay ismaamulada ku yaala gudaha dalkaas iyo dowladda turkiga oo xabsiga dhigtay boqolaal ruux oo suuriyaan ah kadib dibadbaxyo looga soo horjeeda tacadiya isugu jira dil iyo boob oo qaxootiga suuriyaanka ah loogu geystay dalkaas qodobadaas ayaad dhegaysan doontaanay kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalada iyo duqaymaha jiida khaza ayaa galay maalinkii laba boqol koob iyo toddobaatanaad oo xidhiir ah wararkii ugu dambeeyey ee jiida khaza waxaa warbixintan ku eegaya cabdalla mukhtaar عزف الرصاص بناد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص يا الله
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا أول سفر السرو وانفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم
الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي يا ماما هي ماما ولك لا حد يشوفك ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو
آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فأما النصر وأما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي وهو
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta aan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqaymaha iyo dagaalada ka socda marinka khaza waxaana maanta oo ah maalin arbaco ah kuna beegan maalinkii aad uu marinka martigeliyey duqaymo iyo iska hor imaadyo u dhexeeyey kooxaha muqaawamada iyo maamulka yahuudda tan iyo gelinkii dambe ee maalintii shalay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuudda ayaa waxa ay duqaymo xoogan ka geysteen deegaano dhowr ah oo ka tirsan jiida khaza kuwaasoo dhaliyey khasaarooyin kala duwan oo isugu jira naf iyo maal intaba duqaymaha ugu badan waxa ay dhaceen habeenkii xalay maamulka gumaysiga ee yahuudda ayaa duqaymahaasi la beegsaday dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan jiida khaza kuwaasoo muddo sanad ku dhow wajahaya dullaanno cudwaani ah oo kaga imaanaya kuwa ugu cadaawadda badan muslimiinta oo ah yahuudda xaaqidiinta ah duqayn xalay ka dhacday xaafad ka tirsan magaalada khaza ayaa waxa ay diyaaradaha yahuuddu ku beegsadeen dad rayid ah oo ku sugan xaafaddaas waxaana duqayntaas ka dhashay waxyeelo kala duwan saqdii dhexe ee xalay ayaa waxa ay yahuuddu duqaymo aad u xoogan waxa ay ku garaaceen xaafadda alzarqa oo ku taalla koonfurta magaalada khaza waxaana duqayntaasi ku shahiiday ugu yaraan shan ruux oo ka mid ah dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan xaafaddaas wariyaal ku sugan alzarqa ayaa waxa ay soo tabinayaan in duqayntan ay beegsatay dad rayid ah oo aan waxba galabsan kuwaas oo iyagoo iska hurdaya diyaaraduhu duqeeyeen waxaana ay intaasi ku dareen in saddex ka mid ah dadka ku shahiiday duqaynta ay ahaayeen carruur yaryar mukhayamka almakhaazi ayaa ka mid ah goobaha martigeliyey duqaymaha cusub ee uu kayaanka suhyooniga ah ka geystay xaafadaha kala duwan ee ku yaala magaalada khaza waxaana duqayn halkaasi ka dhacday ku shahiiday tiro dad ah saakay ayay dhacday duqayntan oo ay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuudda la beegsadeen dad falastiiniyiin ah oo ku sugnaa mukhayamka almakhaazi oo ku yaala bartamaha magaalada khaza waxaana wararku ay sheegayaan in duqayntaasi ay ku shahiideen ugu yaraan laba ruux duqaymaha yahuudda ayaa sidoo kale beegsaday mandiqad lagu magacaabo al-mansuura oo ka tirsan xaafadda ashujaaciya oo dhacda bariga magaalada khaza waxaana duqayntaas ku shahiiday ugu yaraan saddex ruux oo rayid ah duqaynta ugu khasaaraha badan islamarkaana ay yahuuddu ku dileen in ka badan toban ruux ayaa waxay ka dhacday guri ay deggan yihiin dad rayid ah oo ku yaala mandiqada dayrulbalax ee dhacda bartamaha magaalada khaza duqayntan ayaa waxaa ku shahiiday ugu yaraan laba iyo toban ruux oo ka mid ah dadkii ku sugnaa guriga ay beegsadeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuudda halka ay ku dhaawacmeen tiro kale waxaana intaa dheer burbur soo gaaray guriga qaar ka mid ah dadka ku dhaawacmay duqayntan ka dhacday mandiqada dayrulbalax ayaa waxaa loo qaaday isbitalka shuhadaa ul aqsa oo ku yaala isla mandiqadan dhacda bariga magaalada khaza si ay u helaan gargaar caafimaad ilawareedyo caafimaad oo falastiiniyiin ah kuna sugan qidaaca khazah ayaa soo sheegaya in isbitaalka al orobbi uu gebi ahaanba howshii gabay halkaasna ay ka jirto xaalad anfariir iyo argagax leh kadib markii ay ciidamada maamulka yahuudda ku hanjabeen inay howlgal ballaaran oo milatari ay ka geysan doonaan mandiqadaas hanjabaadaas ka soo yeertay milatariga yahuudda ayaa sababtay in isbitaalka laga daadgureeyo madaxdii caafimaadka iyo dadkii bukaanka ahaa intaba kuwaasoo qaarkood loo daabulay isbitaalka annaasir ee ku yaala magaalada khaza duqaymaha yahuudda oo ah kuwo aan kala joogsi lahayn ayaa waxaa kuwooda dhacay maanta ka mid ah duqayn ay yahuuddu la beegsadeen xaafadda tal as-suldaan ee dhacda galbeedka rafax waxaana ku shahiiday laba ruux oo rayid ah diyaaradaha yahuudda ayaa sidoo kale maanta duqeeyey goobo ay isugu yimaadeen dad rayid ah oo doonayay inay dib ugu laabtaan xaafadda ashujaaciya ee bariga magaalada khaza waxaana duqayntaasi ku shahiiday ugu yaraan afar ruux halka ay ku dhaawacmeen toddoba-iyo toban kale khaza oo keliya ma ahan goobaha ay duqaymaha iyo xadgudubyada ka geysanayaan ciidamada gumaysiga ee yahuudda waxaana qaybo ka mid ah daanta galbeed ay ka geysteen duqaymo iyo weerar ee ku qaaday guryo ay deggan yihiin dadka rayidka ah iyagoona weerarka ku burburiyey guri la degan yahay duqayn ay diyaaradaha yahuuddu ka geysteen muqayamka nuurushams ee ku yaala daanta galbeed ayaa waxaa ku shahiiday ugu yaraan afar ruux oo falastiiniyiin ah waxaana kayaanka sahyuuniga ah uu ku andacooday inuu beegsaday kooxo miinooyin aasiyey sida uu hadalka u dhigay tan iyo aroornimadii hore ee maalintii shalay waxaa duqaymaha cadowtooyo ee diyaaradaha maamulka yahuuddu ka geysteen xaafadaha iyo manaadiiqda kala duwan ee ka tirsan jiidda khasah ku shahiiday in ka badan konton ruux oo rayid ah sida ay sheegeen ilawareedyo falastiiniyiin ah marka laga yimaado duqaymaha waxooshnimada ah ee ay diyaaradaha dagaalka ee kayaanka sahyuuniga ah ka geysanayaan jiidda khaza waxa uu marinka saacadihii lasoo dhaafay martigeliyey iska hor imaadyo culus oo u dhexeeyey ciidamada yahuudda iyo kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta xaafado kala duwan oo ka tirsan magaalada khazah ayay ka dhaceen iska hor imaadyada waxaana barbar socday weeraro isugu jira qaraxyo gantaallo iyo kuwo qannaasi ah oo lala beegsaday ciidamada yahuudda waxaana ka dhashay waxyeello kala duwan wixii ka dambeeyey dharbaaxadii ciidamada maamulka yahuudda lagu gaarsiiyey mixwarka nadzariim ee dhaca galbeedka magaalada khaza waxay ciidamada gumaysiga mar kale la kulmeen khasaarooyin hor leh oo ka soo gaaray dagaalada ay kaga jiraan jiidda khaza ciidamo ka tirsan sahaayinada oo isku dayay inay soo galaan magaalada rafax ee koonfurta khaza ayaa waxaa ka hortagay kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta waxaana laga guway mid ka mid ah gaadiidkii gaashaamanaa ee ay wateen askartaas xaafadda ashujaaciya oo ka mid ah xaafadaha ugu weyn ee magaalada khaza ayaa waxaa iina ka dhacay weerar loo adeegsaday garneelada garbaha laga gano kaasoo lala beegsaday afar iyo toban ka mid ah ciidanka yahuudda oo dhufaysyo ka dhigtay guri ku yaala xaafaddaas iyagoona u qaybsamay dhimasho iyo dhaawac gaariga xamuulka ah oo nooca ciidanka qaada ah islamarkaana ay leeyihiin ciidamada maamulka gumaysiga ayaa isna lagu beegsaday isla xaafadan iyadoo sidoo kale ay dhimasho iyo dhaawac noqdeen ciidamo lug ah oo ilaalinayay gaarigaas labo ka mid ah ciidanka yahuudda ee ku waxyeeloobay weerarka ayaa la dhaawactiray sidoo kale weerar qannaasi ama shiish ah ayaa isla xaafadda ashujaaciya ee dhacda magaalada khazah lagula beegsaday askari ka tirsan ciidanka yahuudda kooxda muqaawamada ee falastiiniyiinta ayaa sidoo kale waxa ay laba gaari oo ah kuwa gaashaaman ku gubeen xaafadda tal as-suldaan ee dhacda galbeedka rafax ee jiidda khaza kadib markii ay la beegsadeen garneelada garbaha laga gano war ka soo baxay taliska milatariga ee ciidamada maamulka yahuudda ayaa lagu sheegay in afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ugu yaraan afar iyo labaatan askari looga dhaawacay dagaalada ay la galeen kooxaha muqaawamada kuwaasoo saddex iyo labaatan ka mid ah lagu dhaawacay jiidda khaza geesta kale waxaa isa soo taraya saameynta uu dagaalka khazah ku yeelanayo kayaanka suhyuuniga ah iyo xitaa dowladaha reer galbeedka ah ee uu maraykanka ugu horeeyo kuwaas oo tabantaabo iyo taakulo milatari la garab taagan maamulka yahuudda ilaa laba iyo toban mas-uuliyiin ah oo ka tirsan dowladda maraykanka oo xilka iska casilay sababo la xiriira gumaadka wuxuushnimada ah ee uu maamulka yahuudda ka wado jiidda khaza islamarkaana socda ku dhowaad sagaal bilood ayaa waxay maamulka baydan ku eedeeyeen kulug lahaanshiyaha aan la inkiri karin ay kulug leeyihiin laynta dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan jiidda khaza sidoo kale haweenay ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda maraykanka ayaa iina ku dhawaaqday inay iska casishay xilkii ay ka haysay wasaaraddaas sababo ku aadan duulaanka cudwaaniga ah ee lagu hayo ehelkeena khaza iima suuro gelinayso inaan la sii shaqeeyo maamul maalgelinaya islamarkaana suuragelinaya laynta jamaaciga ah ee ay ku kacayso israa'iil ayay tidhi haweenaydan ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha maraykanka ee xilka iska casishay tani ayaa muujinaysa heerka saameynta uu dagaalka khaza ku yeeshay dowladaha reer galbeedka iyo shucuubtooda waxayna sidoo kale quusgelinaysaa kayaanka sahyuuniga ah ee ku tiirsan taakulada maraykanka iyo xulufadiisa yahuudda ku garab taagan baabi'inta muslimiinta ku nool marinka khaza يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad kusoo dhawaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee caalamka maxamed ciise ayaa soo jeedinaya mahadsanid walaalka dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey ee caalamka qodobkan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah in ka badan boqol iyo toban ruux ayaa ku dhintay isbuurasho ka dhacday dalka hindiya madaxda dalka hindiya ayaa shaaca ka qaaday in ugu yaraan boqol toban iyo lix ruux oo u badan haween iyo caruur ay ku dhinteen isbuurasho maalintii shalay oo talaada ahayd ka dhacday gudaha dalka hindiya isbuurashadan ayaa waxaa si gaar ah kaga dhacday goob ay ka dhacaysay xaflad diimeed oo ay ku dhiganayeen gaalada hinduuska ah oo ku taala waqooyiga dalka hindiya waana mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu dhimashada badnaa ee noocan ah ee ka dhacda dowlad ku taala koonfurta aasiya muddo sannadaha mandaqada hathras oo qiyaastii laba boqoloo kilomitir dhanka koonfureed bari kaga beegan magaalada caasimada ee new delhi ayay ka dhacday isbuurashadan waxaana madaxda hinduuska ah ay sheegeen in kumanaan ruux ay goobta isugu yimaadeen duhurkii kadib halkaas uu ku jiray kuleel daran waxaa goobta ku sugnaa ku dhowaad konton kun oo ruux kuwaasoo joogay albaabka xarunta oo ku tirsan wadada dheer qaar ka mid a dadka ayaa u jeheystay dhanka bidix halka qaarkoodna ay midig aadeen taas ayaana keentay isbuurashada ayuu yidhi mid ka mid ah dadkii ku sugnaa goobta ay wax ka dhaceen dhacdooyin badan oo noocan ah ayaa ka dhacday dalka hindiya geeska kale jenaraal muhiim u ahaa milatariga dowladda xabashida etoobiya ayaa ku biiray maleeshiyaadka mucaaradka ee fano dagaalo culus ayaa laga soo sheegayaa deegaano dhowr ah oo ka tirsan ismaamulka amxaarada dalka etoobiya halkaas oo hardanka hubeysan meel xun gaaray maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka amxaarada ee loo yaqaano fano ayaa wilow weeraro ku haya saldhigyada ciidamada federaaliga ee ismaamulka amxaarada dhinaca kale sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada milatariga etoobiya ayaa la xaqiijiyey inuu ku biiray kooxaha mucaaradka jenaraal tafera mamo oo hore usoo noqday taliyaha ciidamada khaaska ah ee ismaamulka amxaarada kana mid ahaa saraakiisha waaweyn ee ciidanka etoobiya ayaa si lama filaan ah ugu goostay dhanka mucaaradka maxaaska tafeera maamo oo sheegtay inuusan gurigiisa dib ugu soo laaban tan iyo maalintii axadda kolkaas uu reerka u sheegay inuu kiniisada aaday jenaraalkan baxsaday ayaa ka tegay teleefoonkiisa gacanta ee khaaska ahaa si aan dhaqdhaqaaqiisa loola socon ila wareedyo ayaa sheegaya in aba uu jenaraal tafeera maamo xayiraad dhanka safaaradda ah kusoo rogay islamarkaana uu diiday inuu siiyo fiiso uu dibadda ku aado si loogu daaweeyo dhaawac hore usoo gaaray baraha bulshada ayaa si aad ah loogu faafiyey wararka sheegaya in tafeero u baxsaday dhanka kooxda fano shabakad caan ah oo afka amxaarada ku hadasha ayaa dhankeeda xaqiijisay baxsashada tafeera jenaraalkan xabashiga ah ayaa ka mid ahaa saraakiishii hogaaminaysay ciidamadii etoobiya ee duulaanka kusoo qaaday soomaaliya dabayaaqadii sanadkii labada kun iyo lixdii ilaa labada kun iyo sideedii tafeere maamo ayaana inta badan afartan sano ka tirsanaa ciidamada difaaca etoobiya waxaana la sheegay inuu ka mid ahaa saraakiil mar isku dayey inay afgembiyaan meli zanawi ra-iisul wasaarihii hore ee etoobiya ugu dambeyn dibadbaxyada ka dhanka dowladda kenya oo mar kale ruxay ismaamulada ku yaala dalkaas isku soo baxyo xoogan ee ka dhanka ah dowladda kenya ayaa mar kale gelgeliyay ismaamulo dhowr ah oo ka tirsan dalka kenya halkaasoo isugu soo baxeen kumanaan qof oo u badan dhalinyaro ka caraysan go-aanka dowladda kenya ee lagu kordhiyey canshuurta dadweynaha banaanbaxyada ugu xoogan ayaa shalay oo talaado ah laga soo wariyey magaalooyinka nairobi iyo bombaaso oo ah labada magaalo ee ugu weyn dalka kenya halkaasoo dadka isugu soo baxay ay halkudhigyo ka dhigeen ruut waa inuu tagaa iyo ereyo kale oo ay ku muujinayeen si ay ugu caraysan yihiin canshuur kordhinta dowladda dibadbaxyada oo ah kuwa rabshada wata ayay kacdoon wadayaashu ay shalay isku dayeen inay boobaan goobaha ganacsiga dadweynaha balse ganacsatada oo fiijigan ayaa la arkayay iyagoo isdifaacaya difaacyo kaga jira albaabada laga galo xarumaha ganacsiga magaalada bombaaso oo tan ugu daran ah ayaa lasoo sheegaya in dhowr ganacsi oo shalay keliya la balilaqaystay ganacsatada soomaalida ee halkaasi xarumaha ku leh ayaa la arkayay iyagoo hubka fudud ku difaacaya hantidooda shir jaraa-id ee uu qabtay william ruut ee uu ku diiday inuusan saxiixi doonin qorshaha ay soo gudbiyeen golaha baarlamaanka daaquudka ah ayaa waxba ka bedelin go-aanka dibadbaxyaasha waxayna go-aamiyeen inay sii wadaan dibadbaxyaasha ka dhanka ah dowladda dibadbaxyada shalay ka dhacay ayaa yimid markii ay kacdoon wadayaashu ku ballameen inay fagaarayaasha isugu soo bixi doonaan maalinta khamiista ee toddobaadkan ayna sii wadi doonaan kacdoonka goobaha kale ee shalay isku soo baxyadu ka dhaceen waxaa ka mid ah ismaamulka nakura kisumu kiisi iyo migori warbaahinta caalamka ayaa saadaalinaysa in kacdoonka socda wadanka kenya uu qarka u saaran yahay in hal mar uu qabsado qaaradda oo idil ayna isku bedelaan dagaalo waaweyn oo saameyn ku yeesha caalamka intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubintii hadalhaynta dunida waxaan idinkugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan dowladda turkiga ayaa xabsiga dhigtay boqolaal ruux oo suuriyaan ah kadib dibadbaxyo looga soo horjeeda tacadiya isugu jira dilal iyo boob qaxootiga suuriyaanka ah loogu geystay dalkaas waxaa warbixintan ku eegaya zakariya cumar iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay socdeen wadahadallo u dhexeeyey dowladaha turkiga iyo suuriya oo lagu soo celinayo xiriirka diblomaasiyadeed ee xukuumadaha ankara iyo dimashak ayaa dhanka kale waxaa gudaha labadaasi dal ka bilowday banaanbaxyo iyo falal cadowtooyo oo laisaga hor keenayo shucuubta labadan wadan ciidamada turkida ayaa xiray boqolaal qof oo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen rabshado ka dhacay gobolka khaysariya ee bartamaha dalkaasi kuwaas oo saameyn ku yeeshay qaxootiga suuryaanka ah ee halkaasi ku sugan iyadoo tirada dadka ku dhintay dibadbaxyada looga soo horjeedo turkida ee ka dhacaya waqooyiga suuriya ay gaartay toddoba qof wasiirka arrimaha gudaha ee turkiga cali yarlikaya ayaa war uu ku soo qoray rt x ku yidhi afar boqol toddobaatan iyo afar qof ayaa la xiray kadib falalkii lagu bartilmaameedsanayay dadka suuryaanka ah ee ku sugan turkiga cali yarlikaya ayaa intaasii ku daray in laba boqol siddeetan iyo shan ka mid ah dadka la xiray ay ahaayeen dembiilayaal wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda ankara ayaa ugu baaqay muwaadiniinta turkiga inaysan sii wadin falalka cadowtooyo islamarkaana ay u dhaqmaan si caadi ah wuxuu sidoo kale ugu baaqay dadka inaysan sameyn dembiye ay ka mid yihiin dilaalka iyo dhaca dadka xoolahooda dhanka kale wasiirka difaaca ee turkiga yaasir golar ayaa sheegay in iskudayada lagu carqaladeynayo amniga guud ee dalka la fashilin doono taas oo ay ugu wacan tahay buu yidhi dadaalada hay-adaha dowladda wuxuu intaa ku daray bayaan uu soo saaray waxaan si dhow ula soconnaa fikradaha xunxun iyo kordhinta xiisadaha isku dayaya in lagu abuuro cadowtooyo ka dhan ah qaxootiga suuriya rabshadahan ayaa fiidnimadii axaddii lasoo dhaafay bilowday kadib markii la xiray nin suuriyaan ah oo looga shakiyey inuu dhibaateeyey ilmo yar oo aanan qaangaarin dad turki ah ayaana markaasii weeraray dukaamo iyo hanti dadka suuryaanka ah ay ku leeyihiin magaalada kaysariya ee ku taala bartamaha turkiga muuqaalo dhowr ah oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dada jibinaya daaqada dukaan ay ku sheegeen inay leeyihiin ganacsato suuriyaan ah ka hor inta aysan dab qabadsiinin mid ka mid ah xarumahaasi cod la baahiyey ayaana muujinaya nin turki ah oo ku qaylinaya ma rabno qaxooti kale oo suuriyaan ah hay-adda sirdoonka ee turkiga ayaa dhankeeda ku dhawaaqday inay dabagal ku sameyn doonto waxa ay ku tilmaantay kuwa qaska ka wada gudaha dalkaasi iyo waqooyiga suuriya kuwaas oo kasoo horjeeda suuryaanka ku sugan turkiga iyo turkida joogta waqooyiga suuriya warbixin uu soo saaray sirdoonka turkiga ayaa lagu xaqiijiyey in tiro ka mid ah dadkaasi lagu xiray magaalooyinka addakiya gazi cantaaba kaysar qoniya borsa iyo istanbul iyadoo la kaashanayo wasaaradda arrimaha gudaha iyo ciidamada ammaanka war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in ujeedka laga leeyahay waxay ugu yeereen falalka kacinta ay tahay iskuday lagu doonayo in lagu bartilmaameydsado siyaasadda dibadda ee turkiga dhanka kale weerarada lagu beegsanayo qaxootiga suuriya ayaa weli kasii socda magaalada kaysariya iyo qaar ka mid ah magaalooyinka ka agdhow waxayna sidoo kale ku fideen magaalooyin kale oo ay ku jirto istanbul wakaalada faransiiska ayaana sheegtay in booliska ay xoojinayaan ammaanka hareeraha qunsuliyadda suuriya ee istanbul sidoo kale warbaahinta ayaa soo tabinaysaa in dibadbaxyo kala duwan ay ka dhaceen dhowr goobood oo ay gacanta ku hayaan mucaaradka hubaysan ee suuriya kuwaas oo lagu cambaareynayo falalka qaxootiga suuriya loogu geystay gobolka kaysariya dibadbaxayaasha ayaana ugu baaqay dowladda turkiga inay ilaaliso qaxootiga suuryaanka ah ee dalkeeda ku sugan ayna ka hortagto weerar kasta oo lagu soo qaado dadkaasi dibadbaxayaashan ayaa la soo warinayaa inay ku dhinteen ilaa iyo toddoba ruux kooxaha mucaaradka ayaana ugu baaqay suuryaanka ku sugan deegaanada xurta ah inay ka fogaadaan fitnada laga dhaxwado ee lagu doonayo in lagu waxyeeleeyo hay-adaha maamul ee kooxda mucaaradka madaxweynaha turkiga ordogan ayaa cambaareeyey mowjadahan rabshadaha ah ee ka dhanka ah qaxootiga suuriya iyadoo aanan loo eegaynin heebtooda in dab la qabadsiiyo wadooyinka iyo guryaha waa wax aanan aqbali karin ayuu yidhi ordogan oo ka digayay in arrintaasi loo isticmaalo arrimo siyaasadeed falalka naciibka ah ee laysaga horkeenayo shucuubta turkida iyo suuriya ayaa imaanaysa toddobaad un kadib markii ay bilowdeen wadahadallada u dhexeeya xukuumadda dimashaq iyo ankara oo ay dib ugu soo celinayaan xiriirkii ka dhexeeyey labadan dhinac oo go'naa muddo ka badan toban sano warbaahinta turkiga ayaa baahisay in saraakiil militari oo ka socday xukuumadda ankara ay booqasho ku tageen saldhigga cirka ee ciidanka ruushka ku leeyihiin suuriya ee xumeymiin ee ka tirsan gobolka allaadiqiya halkaas oo ay kula kulmeen saraakiil kale oo ka socotay nidaamka suuriya booqashada saraakiishan turkida ah ayaa timid maalmo uun kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga hakan fidan uu booqasho rasmi ah ku tegay magaalada moscow ee caasimada wadanka ruushka halkaas oo uu kulamo kula qaatay madaxweynaha dalkaasi valadimir putin iyo mas-uuliyiin kale dowladda calmaaniga ah ee turkiga ayaa tan iyo sanadkii labada kun lix iyo tobanka naawilaysay sidii uu u soo celin lahaa xiriirka kala dhexeeya nidaamka dhiigyacabka ah ee bishaar al asad ee gumaadaya boqolaalka kun ee suuriyaanka ah oo xilligaasi maleeshiyaadka u b g ee mucaaradka ku ah turkida ay la wareegeen gobolada ku teedsan xuduudda labada dal mida ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee labada dhinac ay diradda saarayaan ayaa ah arrimaha qaxootiga suuriyaanka waxaana laysku waafaqay inay dib ugu soo laabtaan dalkooda mucaaradka turkiga ayaana doonaya in tallaabadaas uu ku cadaadinayo dowladda inay soo ceshato cilaaqaadka kala dhexeeya nidaamka asad si kastaba ha ahaatee xukuumadda ankara ayaa falalka cunsurinimo ee ka soo ifbaxaya dalkeeda iyo waqooyiga suuriya waxa ay ku sheegaysaa mid ay ka dambeeyaan gacmo dibad ah oo doonaya inay xumeeyaan wejiga siyaasadeed ee arrimaha dibadda turkiga ordogan ayaana u diyaargaroobay kulan uu la qaato bishaar al asad dowladda ruushka ayaana ah midda isku keenaysa labadan dhinac oo xulafo la ah taas bedel keedana wuxuu turkiga ka tanaasuli doonaa taageerada uu siinayo kooxaha mucaaradka suuriya ee dagaalka kula jira nidaamka nusayriga al asad ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله